You're with SBS Radio.
odayaasha dhaqanka maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya ayaa dib u dhigay doorashadii madaxtinimo ee maamulkaasi koonfur galbeed maalin kadib markii ay iscasileen guddigii qabaqabada doorashada oo iyagu ku eedeeyey dowladda federaalk ee soomaaliya inay faragelin ku hayso doorashada islamarkaana xildhibaanada iyagu wax dooran lahaa ay ku hayso magaalada muqdisho caasimada dalka soomaaliya guddiga doorashada oo ay ku jiraan guddoomiyihii gudoomiye ku-xigeenkii iyo xogeyihii iyo tiro kale oo guddigaasi ka mid a ayaa iyagu isaga tegey kamid ahaanshaha guddigaasi kadib markii ay sheegeen in faragelin toosa dowladda soomaaliya ay ku samaysay doorashada la filayay toddobiyo tobanka bisha ay magaalada baydhabo ka dhacdo afhayeenka guddiga doorashada madaxweynaha koonfur galbeed ee soomaaliya xildhibaan amiin maxamed faarax ayaa warbaahinta muqdisho isagu u sheegay waxaad ogsoon tihiin oo idinka ma aad ka warqabtaan barlamaankii horta guddi doorasha laga qabanqaabo doorasho doorashada la qabanqabanay maxay tahay waa in jooga xildhibaano ay joogaan oo wax doortaan xildhibaanadii waxaa loo bardumaystay dusha wax ka warqabtid marka haddii waqtigina uu cariib yahay xildhibaanadkumaqdini oo guryaha la xeshay sidaas darteed inaanan ku ceebayn oo arrintiina noo doortay aan iscasilaan go'aan saray xidhna badan aa saasilay guddiga dhammaantood ma dhihi karin laakiin xidhna badan gudoomiyihii gudoomiye ku-xigeenkii aqeybtii dhammaan aad way saasilay waxay gaarayaan labaatan bay gaarayaan hadda tiradooda labaatan bay gaaraysaa todobiyo labaatan bay ahaayeen marka guddiga dhammaantiisa waa saasili baan dhihi karaa sababtaanan ku asilinay fashidii loo magasaraa todoba iyo tobanka nofembar waxaan aragnay inay waktigana cariiri xildhibaanada caawudsaday oo meel kale la siiyey marka musharaxiin badan baa joogto marka de waa faragelin qaawo oo lagu sameeyey xildhibaanadii darteedaan isu almeelay maanta inay soo galaan ay ahayd maanta inay soo galaan ay ahayd xildhibaanadii ma imaanin maalinba maalin ay ku de ku amaahanayaan maalinba maalin ay ku amaahanayaan maalinba maalin ay ku amaahan sidaas darteed antaan ku cebo welayn inaan iscasilnaa gocaansanay waana iscasilinay xildhibaanada deegaankii deegaan doorashadooda ma joogaan marka deegaankii waxa lagu dooran lahaa haddaad xildhibaanka ku haynin musharaxiinta korabsa ma dooranayso ay khudbeeyeen ay rabaan cid doortay rabaan marka laguma kala soono marka sidaas darteed inaan iscasilnaa gocaansanay waana odayaasha ayaan shaacin xilliga rasmiga ah ee la qaban doona doorashada xilka madaxtinimo ee maamulka koonfur galbeed oo loo mudnanaa in toddobiyo tobanka bishani ay ka dhacdo magaaladaasi xarunku meel gaara u ah maamulka koonfur galbeed oo afar sano ka hor isla odayaashani ay soo dhiseen odayaasha oo shir jiraa'id ku qantay magaalada baydhabo ayaa sheegay in tallaabadaasi ay u qaadeen badbaadinta maamulka koonfur galbeed iyagoo ku eedeeyey dowladda dhexe ee soomaaliya inay faragelin toosa ku samaysay doorashada islamarkaana xildhibaano ay ku hayso gudaha magaalada muqdisho dhalolaaso siyaasadeed baa ka taagan magaaladu oo xagga dawladda federaalka xaggeeda ka timi mar haddii ay u arkeen odayaashu mataqaana in nabadgelyadaba qalqiil ku jirto waxyaalaha dhacayna ay yihiin faragelin toos ah odayaashu markaa waxaa xil ka saaran yahay mataqaana nabadgelyada ayaa xil ka saaran yahay shaqadooda meelii laba ma aha markii ay maaragtay ay fiiriyeen guura dadweynaha mataqaana nabadgelyada u dhisan markii ay arkeen maaragtay nimanka la yidhaahdo mataqaana musharaxiinta laftirkoodu qaar ka mid ah markii aan la tashanay waxay nala noqotay haddii dawladdii federaalka aheed weerar hakashan la-aan ay soo qaaday xildhibaanadii oo idana ka warqabin diyaarado intay u soo dirtay ay xamar isugu geysay ujeedada ay leedahayna naka aanan fahmayn marka odayaashu markaa markii arrintaasu ay arkeen markii ay soo baxday shalay guddigii loogu talagalay doorashada shan iyo toban ka mid ah ay asileen meeshiiba jahwareer siyaasadeed ka dhacay marka doorka keliya bannaan wuxuu noqday intii waxaas laga turxaan bixinayo in odayaashu mataqaanaya ay soo saaraan baab ah in maaragtay arrintaasu dib loo dhigo maadaama waktigina toban beri ka hartay shaqada i mataqaana meesha hadday wax marayaan meel aad u qasan ay tahay odayaashu marka waxay garteen in mataqaanaya doorashada waktigeedii dib looga dhigo dhanka kalena xubno ka mid a guddiga doorashada ayaa iyagu sheegay in doorashadu aanay wax isbedela ku imaan doonin islamarkaana ay ku dhici doonto wakhtigii loogu talagalay ee ku aadan toddobiyo tobanka bishan aynu ku guda jirno ee novembar intaan xildhibaan labaiyo tobanka ah iscasili ma aha ismana casili doono waxaa loo cidmaday inay doorasho daadihiyaan sida sida maalin loogu talagalay toddoba iyo tobanka bisha kow iyo tobanaad sanadka laba kun toban iyo sideed sida loogu talagalay xildhibaan u dhacdo doorasho u dhacdo si habsami leh sidaa daraaddeed ummadda soomaaliyeed gaar ahaan reer koonfur galbeed waxaanu sheegaynaa inay isdejiyaan ku kalsoonaadaan guddigooda waxaa kaloo fariinaynaa walaalaheen xildhibaanada ah oo oo meel kasta jiraan gaar muqdisho iyo meel walba inay si degdeg kusoo xaroodaan howl badan noo taalo
shirkin jaraa'id geedka una gobolahayn inta xildhibaanadii oo guddiga doorashada kuma tahay octoobar labaatan iyo kow shii lahaa magacaawey baarlamaanka dowlad goboleedka koonfur galbeedna sharafla usoo ansaxi shaqaashihiisa gobka ansaxi waxyaalo badan ayaa is-insilaadka kuga goortay adoo walba dhibaato aan jarna madaxweynuhu hadda taladiisi dhammaatay musharixiinta kuma tahay maalinta maalin kusoo dawanaynkoy unoo hoolkaanu kashiraano emayn erhay november tomo iyo todobadii hal dhagiga malka diraa maalinyaadaha dalka madaxweyne nagada ana lehaadoy dhanka lehaadoy nagmaxnaga emayn erhay habsamada isa un socotaan ciidam had ankaletiyan erhay un shaqadaa noo wadan wal dhibaato oo geeka dalka ku dhiimasoono arqalada amase nis azilkor ma aragnuno ma ogolini dalku intii dib u dhac ka dhigo cidi isal jilbooski sheer gudoomiyaha baarlamaanka kula talani ma ku cosina injeedinay soo sharciga iyo dastuurka iyo xeer hoosadka ilaaliyaw in uso ha buuxiyo xinagadan dhowr tiro ah xinagadan sii hortay hayti si dhagsaana ha ka buuxiyo ununa doorashadii aan ku dhiina dib u dhacan ka dhiina ona november tomo iyo todobadii dalka madaxweyne lahaa taasa go-aanka kaliya waxaan waa ogolaaday ma siin sheegana isoo saxaafadda ah oo shir jiraa'idku un gabanay in isbedel dhibaato dalka aan ku dhiin walba aan ku dhammaysana cidii musharxiin ah
wasaaradda arrimaha gudaha dowladda federaalk soomaaliya ayaa iyana war ka soo saartay doorashada dowlad goboleedka koonfur galbeed iyadoo sheegtay inay doorashadaasi ay ku qabsoomi doonto xilligii loo asteeyey wasaaradda arrimaha gudaha federaalk iyo dib u heshiisiinta iyadoo markaa gudanaysa baa la yidhi waajibkeeda dastuuriga ah waxay faraysaa madaxda dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya in doorashada dowlad goboleedku ay ku qabsoonto xilligii loo asteeyey oo ah toddobiyo tobanka bisha nofembar ee sannadani muddada xilhaynta maamulka hadda ka jira koonfur galbeed waxay ku eg tahay baa la yidhi toddobiyo tobanka bisha nofembar lamana aqbali doono in ay dib uga dhacdo wasaaradda arrimaha gudaha federaalk iyo dib u heshiisiinta waxay ku dhiirigelinaysaa baa la yidhi guddoonka iyo xildhibaanada baarlamaanka koonfur galbeed iyagoo gudanaya waajibaadkooda dastuuriga ah inay si daahfurnaana u qabtaan doorashada madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed wakhtigii loo asteeyey oo toddobiyo tobanka bishan ah iyadoo la ilaalinayo xasiloonnida iyo deganaanshaha koonfur galbeed ayaa lagu soo gebagabeeyey war-saxaafadeedka wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda federaalk ka soo saartay doorashadaasi lagu murusan yahay ee koonfur galbeed soomaaliya golaha iskaashiga ayaa iyana waxay cambaareeyeen faragelin ay sheegeen in doorashada koonfur galbeed ay ku hayso dowladda dhexe ee soomaaliya war ka soo baxay golaha iskaashiga maamul goboleedyada ayaa lagu cambaareeyey faragelin ay sheegeen in dowladda dhexe ee soomaaliya ay ku hayso dowlad goboleedka gaar ahaan doorashada maamulkaasi koonfur galbeed golaha ayaa waxay soo dhoweeyeen iscasilaadii guddiga doorashada maamulka koonfur galbeed oo iyagu sheegeen inay ka soo horjeesteen musuq maasuq dowladda dhexe ee soomaaliya siday yidhaahdeen ay ku wado doorashadaasi si kastaba ahaatee lama oga ilaa iminka halka uu ku dambayn doono marka loo eego xurguf siyaasadeedkani soo kala dhex galay maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya oo doorashadiisa loo asteeyey bisha nofembar aynu ku guda jirno ay suurtagal noqon karto in dibudhac uu ku yimaado walow dowladda dhexe ee soomaaliya ay iyadu sheegayso inaan la aqbali doonin in xitaa maalin lagu kordhiyo islamarkaana doorashada ay dhici doonto wakhtiga lagu ballamay oo ah toddobiyo tobanka bisha nofembar oo maalmo qura ay ka harsan yihiin
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.